Saddex iyo labaatanka May ee sanad walba ayaa la xusaa Maalinta Caalamiga ah ee Fistulada Hooyada ama Isku-furanka, waana dhaawac caafimaad oo dhaca inta lagu guda jiro dhalmada, gaar ahaan marka ay dhalmadu adkaato ama ay qaadato saacado badan iyada oo aan la helin gargaar caafimaad. Dr. Nafisa Maxamed Nuur ayaa inoo sharaxaysa waxa uu yahay xanuunkan iyo sababaha ugu waaweyn ee keena.
Isku-furanka horta wuxuu ku imaadaa laba siyaabood oo ah in hooyadii ay meel oo xarun caafimaad aysan joogin baalki muxuu ahaa gabadh gabar iyadoo kaloo cunuga ugu horeeya ah meel cidlaa foosha ku qabato wax caawinaayo ama muuse xirfadle aysan joogin oo oo lagu oo laga sibo wax ka caawinaayo in cunugii iyadii la jaro xilli fiican laga sibood gareeyo berimaad siboortiga dabadii wixii laga sibood gareeyo marka marka waxa waaye mid kalena waxaa jirto oo poor management inuu ku dhaco oo la manage gareyn xilli fiican oo isbitaalka iyadoo imaatay aan qaab oo aan saxnayn loo dhaliyo cunugii oo meeshii positionkii soo cariiriyo isku furanto hooyadii dhibaato badan la kulanto ama umulse dhaqmeed loo geeyo la riixo riixitaan la sameeyo kor iyo hoos iyo wixii o dhan inay isku soo furtaan baalki muxuuha fajeenihii iyo wixii o dhan inay furtaan oo kale dabadii gadaal u go-do korkaada birta u dilaacdo saxaradii ee meesha hadhow ay soo dhex gasho meeshii kaadida maraysa oo kale xaalad xun ee gasho oo la maanadgaree waayo ilaa ay gaarto baalki muxuu ahaye digrii badan oo go-o hooyada oo isku go-do xaalad khatara ee gasho oo kale marka inay xarunta caafimaadka oo uga dhaco legentygaas oo dhibaatadaas ku dhacdo oo kale baalki muxuu ahaay amaba meel xarun caafimaad ka fog oo kale inuu dhibaatadaas ka dhacdo dhanka kale sheekh cabdirasaaq bootaan oo ka mid a culimada galmudug ayaa bulshada ku bogaadiyey in ay door ka qaataan sida lagu ciribtiri karo xanuunkan diinteennu way faraysaa ricaayo gooniya iyo si gaara in loo ilaaliya maxaa yeele hooyadu markaas waa laba nafood dee naf dhan bay xambaarsan tahay ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhex abuuray marka in daryeel gooniya la saaro mas-uuliyad la iska saaro hooyada xaaladeedii laga warqabo waa shay dee diinteennu ay soo dhoweynayso suuban diintana hadda waxa waaye ilaahay subxaanah wa tacaala waxa uu ka dhigay diin fudayd ah nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bashiruu walaa tunafiruu ina addiina yusr walan yashaada addiin ilaa ghalabah walan yushaada addiina axadun ilaa ghalabah diintani waxa waaye waa diin fudayd waa diin raxmad waa diin naxariis waa diin galgacayl waa diin ku dhisan waxa la yidhahda almawadda xanuunkan waxa uu sababaa ceeb go-doomin bulsho xanuun nafsi ah iyo mid jir ahaaneed oo culus waxa ugu xanuunka badan ayaana ah in cudurkan laga hortegi karo lana daaweyn karo haddii la helo gargaar caafimaad oo deg deg ah